baxniintii cutubka labaya tobnaad oo rabbigu wuxuu muuse iyo haaruun kula hadlay dalka masar oo ku yidhi bishanu waxay idiin noqonaysaa tii bilaha ugu horraysay oo waxay idiin noqonaysaa sannadda bisheedii koowaad shirka reer binu israa'iil oo dhan la hadla oo waxaad ku tidhaahdaan maalinta tobnaad oo bishan waa in nin waluba wan qaataa sida reeraha aabbayaashood yihiin qoys waluba wan ha qaato oo haddii qoys uusan wada qaadan karin wan dee markaas waa in isaga iyo deriskiisa oo ah kan qoyskiisa ku xiga ay mid wada qaataan oo ay u qaybsadaan sida tirada dadku tahay nin walba sida cuntadiisu tahay waa inaad u tirisaan kala qaybinta wanka wankiinnu waa inuu ahaadaa mid aan iin lahayn waana inuu ahaadaa mid lab oo sannad jiray waana inaad wananka ama orgiyada ka bixisaan oo waa inaad gooni u xidhaan ilaa bisha maalinteeda afar iyo tobnaad oo ururka shirka reer binu israa'iil oo dhammu waa inay makhribkii qalaan oo waa inay dhiigga wax ka qaataan oo ay mariyaan fayaaradda albaabka labadeeda dhinac iyo meesheeda sare oo ah guryaha ay wax ku dhex cuni doonaan oo habeenkaas waa inay cunaan hilibka oo dab lagu dubay iyo kibiis aan qambiir lahayn oo ha ku cunin caleemo qadhaadh ha cunina isagoo caydhiin ama biyo lagu kariyey laakiin waxaad cuntaan isagoo dab lagu dubay oo qaba madaxiisa iyo mijihiisa iyo waxa gudihiisa ku jira qaba oo waa inaydnaan waxba ka reebin ilaa subaxda laakiin waxa ka hadha markuu waagu baryo waa inaad dab ku gubtaan oo sidan waa inaad u cuntaan idinkoo guntan oo kabihiinnu cagaha idinku jiraan ushiinnuna gacanta idinku jirto oo waa inaad degdeg u cuntaan waayo waa rabbiga kormariddiisa waayo habeenkaas waxaan dhex mari doonaa dalka masar oo waxaan wada layn doonaa curadyada dalka masar oo dhan kuwa dadka iyo kuwa duunyadaba oo ilaahyada masar oo dhan waxaan ku soo dejin doonaa xukumo anigu waxaan ahay rabbiga oo dhiiggu wuxuu idiin noqon doonaa calaamo kortaal guryaha aad ku jirtaan oo markii aan dhiigga arko waan iska kiin kor mari doonaa balaayo idin baabi'isaana idinkuma dhaci doonto markaan wax ku dhufto dhulka masar oo maalintanu waa inay xusuus idiin noqotaa oo waa inaad rabbiga u iiddaan waa inaad ka abkaab weligiin ku dhowrtaan iid amar ahaan toddoba maalmood waxaad cuntaan kibis aan qamiir lahayn weliba maalinta koowaad waa inaad qamiirka ka saartaan guryihiinna waayo ku alla kee cunaa kibis qamiir leh maalinta koowaad ilaa maalinta toddobaad qofkaas waa laga goyn doonaa reer bani israa'iil maalinta koowaad waxaa idiin ahaan doona shir quduus ah maalinta toddobaadna shir quduus ah wax shuqul ah maalmahaas waa inaan la qaban waxa qof kastaaba cuno mooyaane taas oo keliya baa la samayn karaa oo idinku waa inaad dhowrtaan iidda kibista aan qamiirka lahayn waayo maalintaas qudheeda ayaan dadkiinna badnaantiisii ka soo bixiyey dalkii masar sidaa daraaddeed amar ahaan waa inaad ka abka ab weligiin ku dhowrtaan maalintaas bisha koowaad maalinteeda afar iyo tobnaad markay fiidkii tahay waa inaad cuntaan kibis aan qamiir lahayn ilaa laga gaadho maalinta koob iyo labaatanaad oo bisha markay fiidkii tahay toddoba maalmood waa inaan guryihiinna khamiir laga helin waayo ku alla kii wax khamiir la cunaa qofkaas waa laga goyn doonaa shirka reer bani israa'iil hadduu yahay qariib iyo hadduu waddanka ku dhex dhashayba wax khamiir leh waa inaydnaan cunin guryihiinna oo dhan waa inaad ku cuntaan kibis aan khamiir lahayn markaasaa muuse wuxuu u wada yeedhay waayeelladii reer binu israa'iil oo dhan oo wuxuu iyagii ku yidhi la baxa wanan oo qoys qoys u qaata oo qala wanka kormaridda waxaad qaadataan xidhmo geed hosub ah oo waxaad dartaan dhiigga ku jira xeedhada oo albaabka fayaaraddiisa sare iyo labada dhinac oo fayaaradda ah ku taabsiiya dhiigga ku jira xeedhada oo midkiinna ilaa waagu ka baryo yuusan albaabka gurigiisa dibadda uga bixin waayo rabbigu wuxuu dhex mari doonaa dalka oo wuxuu layn doonaa masriyiinta oo markuu arko dhiigga ku yaal albaabka fayaaraddiisa sare iyo labada dhinac oo fayaaradda ah ayaa rabbigu kor mari doonaa albaabka oo u oggolaan maayo in baabi'iyuhu guryihiinna soo galo oo idin laayo oo waxaan amar ahaan waa inaad weligiin u dhowrtaan idinka iyo carruurtiinnuba oo markii aad timaaddaan dalka rabbigu idin siin doono oo uu idinku ballanqaaday waa inaad dhowrtaan uu adeegiddan ilaah oo markii carruurtiinnu idinku yidhaahdaan maxaad ula jeeddaan u adeegiddan ilaah waxaad ku odhan doontaan waa allabarigii rabbiga kormariddiisii kii kor maray guryihii reer banu israa'iil markay masar joogeen oo samata bixiyey reerahayagii masriyiintiisa laayey markaasaa dadku madaxa u fororiyey oo u sujuuday markaasaa reer banu israa'iil tageen oo sidaas yeeleen sidii rabbigu muuse iyo haaruun ku amray ayay yeeleen oo waxaa dhacday in habeenbarhkii rabbigu laayey curadyadii dalkii masar oo dhan inta laga bilaabay curadkii fircoon oo carshigiisii ku fadhiyey ilaa la gaaray curadkii maxbuuska godxabsiga ku jiray iyo curadyadii xoolaha oo dhan markaasaa habeenkaas waxaa kacay fircoon iyo addoommadiisii oo dhan iyo masriyiintii oo dhan oo oohin aad u weyn waa masar ka dhacday waayo ma jirin guri aan meyd oolin markaasuu muuse haaruun u yeedhay habeennimadii oo wuxuu ku yidhi kaca oo dadkayga ka dhex baxa idinka iyo reer banu israa'iilba taga oo rabbiga u adeega sidaad u tidhaahdeen oo adhiyihiinna iyo lo'diinnaba kaxaysta sidaad u tidhaahdeen iina soo duceeya oo masriyiintuna waxay dadka ku dedejiyeen inay dhaqso uga saaraan dalka waayo waxay yidhaahdeen kulligeen waxaannu nahay dad go'ay markaasaa dadkii waxay qaateen cajiinkoodii intaannu qamiirin iyo weelashoodii ay wax ku dhex cajiimi jireen oo intay maryahoodii ku xidheen ayay garbaha saarteen oo reer banu israa'iilna waxay yeeleen sidii muuse ereygiisu ahaa oo waxay masriyiintii weyddiisteen alaab lacag ah iyo alaab dahab ah iyo dhar oo rabbiguna masriyiintii ayuu dadkii raalli uga dhigay oo sidaa daraaddeed way u daayeen inay qaataan wixii ay weyddiisteenba oo iyana masriyiintii way dhaceen oo reer banu israa'iilna waxay ka socdaaleen raacmeses oo waxay tageen sukot tiradooduna waxay ku dhowayd lix boqol oo kun oo nin oo lugaynaya oo aan carruurta lagu tirin oo waxaa kaloo raacay dad fara badan oo isku darsan iyo adhihii iyo lo'dii oo ahaa xoolo aad u badan oo cajiinkii ay masarka la yimaadeen ayay ka dubteen kibis aan khamiir lahayn waayo ma ay khamiirin maxaa yeelay dalkii masar degdeg bay kaga soo baxeen oo ma aanay sii joogi karin mana ay diyaarsan sahay reer banu israa'iil intay dalka masar qariib ku ahaayeen waxay ahayd afar boqol iyo soddon sannadood oo markii afartii boqol iyo soddonkii sannadood dhammaadeen isla maalintaas ayaa rabbiga dadkiisii badnaa oo dhammu ka baxay dalkii masar habeenkaasu waa habeen aad rabbiga loogu dhowro bixintii uu iyaga masar ka soo bixiyey aawadeed kaasu waa habeenkii rabbiga oo ay reer banu israa'iil oo dhammu ka ab ka ab aad u dhowraan markaasaa rabbigu wuxuu muuse iyo haaruun ku yidhi kan waa amarkii iidda kormaridda shisheeyuhuna yuusan wax ka cunin laakiinse nin kasta addoonkiisa uu lacagta ku iibsaday markaad guddo dabadeed waa inuu wax ka cunaa kii qariib ah iyo kii madiidinka la soo kiraystay toona midkoodna waa inuusan wax ka cunin oo waa in isku guri lagu cunaa oo waa inaadan hilibka waxba dibadda uga bixin lafna waa inaydnan ka jebin oo shirka reer banu israa'iil oo dhammu waa inuu dhowro oo haddii mid qariib ahu idinla dego oo uu doonayo inuu rabbiga u dhowro iidda kormaridda dee waa in intiisa lab oo dhan la wada gudaa oo markaas ha soo dhowaado oo ha dhowro oo markaas wuxuu noqon doonaa sidii mid dalka ku dhashay laakiinse qof buriqab ahu waa inuusan wax ka cunin kan waddanka ku dhashay iyo kan qariibka ah oo idindhex degganu waa inay isku sharci ahaadaan sidaasay reer banu israa'iil oo dhammu yeeleen sidii rabbigu muuse iyo haaruun ku amray ayay yeeleen oo isla maalintaasaa rabbigu reer banu israa'iil uga bixiyey dalkii masar siday guutooyinkoodii ahaayeen